mudane iyo marwo ku soo dhowow goobta la iska dhiibo baarliin goobtan waa inaad iska diiwaan gelisaa haddii aad doonayso inaad jarmalka magangeliyo ka dalbato waxaad maanta iska dhiibaysaa baarliin laakiin waxaa suurtagal ah in goob kale oo jarmalka ah laguu gudbiyo tanna waxaa go-aan laga gaarayaa inta ay socoto diiwaangelintaadu haddaad rabto inaad dalkan jarmalka codsi magangeliyo weydiisato waxaa jira goobo badan oo la iska dhiibo laakiin magaaladan aynu joogno ee baarliin halkani waa halka koowaad ee codsiga laga haraysto halkan waxaad joogaysaa saddex casho muddo ku dhan ama ku siman mararka qaarkoodna waxaa dhacda haddii dadku fara badan yihiin inay ka badato intaad meeshan joogaysaa saddex casho sababo la xidhiidha xanuunka safmarka ah ee coronavirus-ka waxaa suurtagal ah ama waajib kugu ah xilligan aad halkan joogayso in aad kaamka ama goobtan layska dhiibo aad seexato ma sidaas darteed ma bannaana ama lama ogola in aad la soo seexato asxaabtaada ama qaraabadaada degan baarliin fadlan ilaasho alaabtaada iyo boorsooyinkaaga raacna tilmaamaha shaqaalaha goobta haddii aad su-aal qabtona waxaa kuu diyaar ah goobta kugu diyaara turjumaan kugula hadlaya luuqadaada ama afkaaga hooyo goobtan layska dhiibo ee aad maanta timid waxaa la sameynayaa siyaabahan soo socda xogtaada ayaa la diiwaan gelinayaa adigana waa lagu sawirayaa halkan waxaa muhiim ah dhammaan dukumentiyada aada wadato oo dhan inaad tusto labo boorsooyinkaaga ama alaabtaada aada wadato oo dhan waa la kontaroolayaa booliskuna waxay kaa qaadayaan faro waxaa lagugu sameynayaa baadhis caafimaad baadhistan caafimaadka ee lagugu sameynayona waa mid sharci ah oo waajib ku ah qof kasta waxaadna heli doontaa tallaalada muhiimka ah sababo la xidhiidha xanuunka safmarka ah ee coronavirus waxaa lagaa qaadi doonaa tijaabooyin ah ku saabsan xanuunka coronavirus marar kala duwan waxaa laguu gudbin doonaa kadibna meesha lagaa diiwaangelinayo oo ku taalla koonfurta baarliin bas baana lagugu qaadi doonaa lagu diyaariyey fadlan alaabtaada iyo waxaad wadato hore usii qaado maalintaas waayo kusoo laaban maysid halkan goobtan layska dhiiba kusoo laaban maysid goob kalea lagu geyn goobta diiwaangelinta waxay go-aansanaysaa ama go-aan ka gaaraysaa halkii aad jarmalka lagu gudbin lahaa ama kiiskaaga magangelyo jarmalka lagaga shaqeyn lahaa oo aad iska dhiibi lahayd aad ku noolaan lahayd taas macnaheedu waxa weeye waxay noqonaysaa ama baarliin baa laguu daynayaa ama gobol kale oo jarmalka ah baa laguu gudbin doonaa haddii baarliin laguu daayo ama baarliin ku noolaato waxaad helaysaa bisha ugu horeysa ama bilaha ugu horeeya boos meel aad ku noolaato kaamka ah goobta diiwaangelinta waxaad ka helaysaa oo kale wax allayo wixii macluumaada ee ku saabsiisan arrimahaaga isdhiibka waxaanu kuu rajaynaynaa mustaqbal fiican